kulanti waa can subax wanaagsan halkan waa idaacadda dalsan xarunteeda dhexe muqdisho qodobada warka subaxnimo kuwooda ugu doorroon waxaa ka mid ah kooxdii labaad ee ciidamada mudulooda oo ku wajahan furumaha dagaalka ee gobollada shabeellaha dhexe galgaduud iyo mudug iisu soo bax lagu weyneynayo dhalashada xabiibkeenna moxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa aatee oo lagu qabtay nairobi degmada ballanbal ee gobolka galgaduud oo markii ugu horreysay yeelatay golo deegaan dowladda qatar oo u diyaargaroobaysa qabashada koobka adduunka iyo shan iyo toban muhaajiriin oo lagu gubay magaalo xeebeed ku taala dalka liibiya
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trii g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trii g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
ismaqal wanaagsan subax wanaagsan intaas waxay ahaayeen qodobada warka subaxnimo kuwooda ugu dooroon waa isniin tobanka oktoobar sannada labada kun labaiyo labaatan u diyaargarooba qodobadii aada maqasheen oo dhammaystiran kooxdii labaad ee ciidamada mudullood ayaa ku wajahan furumaha dagaalka ee gobolada shabeellaha dhexe galgaduud iyo mudug qaybta labaad ee ciidamada mudullood oo galabta ka ruqaansaday magaalada muqdisho ayaa ku wajahan furunta caaga cadale si ay halkaas ugu sii dhaqaaqaan ciidamadan maanta laga sagootiyey magaalada muqdisho ayaa sheegay in ay qeyb ka noqonayaan dagaalada ka socda deegaanada hirshabeelle iyadoo uu horay jiidda gobolka hiiraan ay dagaalada ka socdeen balse ciidankan ayaa loo abaabulay loona qorsheeyey in ay dagaalo kale ka furaan jiidda shabeellaha dhexe si ay halkaas ugula dagaalamaan xarakada al-shabaab oo deegaano badan gobolka ka tirsan haysta siyaasiga muxudiin jurus iyo cabdiraxiin ciise cadow oo ka mid ah mas-uuliyiinta wasaaradda warfaafinta oo iyagu waqooyiga muqdisho ku sagootiyey ciidankan ayaa hambaliyeeyey guutooyinkan howlgalka fulinaya maanta waa taariikh waxaa la rabaa wax la qoro waxaa la qoraa maanta in deegaanadii shabeelada dhexe oo ad kasoo jeedeen shacabka kasoo jeeda oo sabaabulay asigoo kaashanaya dowladda kaasho doono inuu isabaabulo iyo mataqaanaa galmudug iyo hiiraanba intaba waxaan ku faraxsannahay inaan oo markaati ka nahay inay shacab is-abaabulay oo isxilqaamay oo hubkooda igu gatay qoryahooda gatay is-abaabulay rabana inay iska kaxshaan nimankii khawariij tahay shabaab dhimankan khawariijta iska kaxshaan rab ayaan aragnaa galabta markaati ka nahay ummad kasta markay kacdoon ay samayso oo shacabkeeda uu kaco oo islaamankeedu ay kacaan oo odayaasheedu kacaan oo dhallinyaradu kacaan heeriyada cadowga iyo isticmaarka markaasaa ugu dambaysa shabaab waa jabiyey waa sii jeestay waa wuxuu u joogaa gebogebo waxay u baahan tahay maanta yaa taariikh ku yeelan kara maanta yaa taariikh ku yeelan kara yaa dhihi kara maalintii shabaab la eriyey oo dadka iyo deegaanka laga dulqaaday
waa saraakiisha horkacaysa ciidamo shalay ka dhaqaaqay waqooyiga magaalada muqdisho kuwaasoo ku wajahan shabeellaha dhexe iyo weliba gobolada dhexe ee soomaaliya halkan waa dalsan warka subaxnimo ayaad dhegaysanaysaan isu soo bax lagu weyneynayo dhalashada xabiibkeenna moxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee ayaa lagu qabtay magaalada nairobi caasimada dalka kenya waryahayga cabdulaahi axmed daada ayaa warkan kasoo diray nairobi isu soo bax aada u ballaaran oo lagu maamuusayo dhalashada nabigeenna moxamed naxariisi nabadgelyo korkiisii ha ahaatee ayaa lagu qabtay caasimada dalkani kenya ee nairobi munaasabadani oo ay soo agaasimeen dhallinyarada culmaaudiinka ahlusunnah wal-jamaaca ayaa sanad walba xilligan oo kale lagu qabtaa halkani munaasabadaha loo sameynayo dhalashada nabi moxamed ayaa sii kordhaya sanad walba sanadka ka dambeeya socdaal dheer oo caashiqiinta xabiibka jecel ay sameynayeen kadib kuwaasoo ay ka muuqanayeen shacaacirta lagu yaqaano mawliidka ayaa ugu dambeyntii iskugu soo aruuray baraxadda weyn new slii bremary waxaana halkaasi muxaadarooyin qiimo badan ka soo jeediyey mashaaikhdii iyo marti sharaftay munaasabadda ka soo qayb gashay
maanta waxaad meeshan isugu nimid waxaad wada og tihiin ee inta soo xaadirtay ee muxibiinta ay og tahay inta diiddan anigu waxaan ka sheegno intaa ma garanayo inaan waxba laga sheegin baa fiican waannu ognahay kuwii labada xanqal ka buuxsani jiray mawliidka tabdiiciisa iyo inay wax ka sheegaan inay hadda wada fatwoonayaan in mawliidka la dhigo si carruurta loogu barbaariyo maxabbada nabiga ee waddo kale ay waayeen أحبابي في الله أحباب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلوا وسلموا على من يقول وهو على الصراط داعيا الله سبحانه يا ربي لا أسألك العباس عمي ولا أسألك صفية عمتي ولا أسألك الزهراء ابنتي ولكني أسألك أمتي أمتي
rasuulka mucjisooyinkiisa oo la barto sifaaddiisa ama akhlaaqdiisa oo la barto ama sifaaddiisa khalqiga ahoo la barto waxaa ku sugan inuu ruuxu jeclaado rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalam
waxaan kun jeer u hambalyaynayaa muslimiinta ka soo qayb galay xafladan qiimaha iyo qaayaha badan oo nebigeennaga moxamed calayhi salaatu wasalaam lagu tacdiiminayo kuwa ka soo hor jeedana waxaan leenahay murtuubi qaydikum waxay la mid tahay qofka odhanaya nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ixtifaalkiisa ama weynayntiisa ayaan maxaa maxaa la yidhaahdaa ridinaya qof shamsada sacab ku aadiyey ayuu la mid yahay cabdulaahi axmed daada dalsan t v xafladda rasuulka ee magaalada nairobi
degmada ballanbal ee gobolka galgaduuda ayaa markii ugu horreysay yeelatay golo deegaan iyadoo golaha deegaanka degmadaasina ay doorteen guddoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa cabdisayid jookar ayaa warkan ka soo diray ballanbal iyadoo ay ku tartamayaan maxamed yuusuf axmed iyo cabdicasiis xaashi cali
muddo badan oo wasaaradda arrimaha gudaha federaalk iyo dubashiinta galmudug ay degmada bannaanbale ka waday dhismaha golaha deegaanka ayaa waxaa xalay la doortay maamulka golaha deegaanka oo ay yeelanayso degmada bannaanbale ee gobolka galgaduud kaasi oo ka kooban guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen waxaana guddoomiye loo doortay cabdicasiis xaashi cali halka guddoomiye ku-xigeen loo doortay jaamac maxamuud diini xafladda doorashada waxaa goobjoog ahaa wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan galmudug oo hormuud u ahaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalk ee dubashiinta galmudug cabdi maxamed jamac cabdiwaayeel iyo wasiiru dowlaha wasaaradda maaliyadda cabdiraxiim maamulkii hore taliska booliska iyo qaybo ka mid ah bulshada degmada bananbale guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka cusub ee loo doortay degmada bananbale ayaa ballan qaaday in ay u shaqayn doonaan si cadaalad ah waxayna bulshada degmada bananbale iyo guud ahaanba shacabka soomaaliyeed ka codsadeen inay la shaqeeyaan waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba u mahad celinayaa xildhibaanadii doortay kuwii aani dooranno aad baanu iyagana ugu mahad celinayaa waan dadaali doonaa waa ammaano la ii dhiibey ammaanada cirka iyo dhulka iyo buuraha ayaa diiday markaasaa insaanku codsaday marka ammaanadaas la ii dhiibey waxaan codsanayaa dhammaan mujtamaca halkan jooga iyo kuwa ka maqan mas-uuliyiin shacab haween rag dumar cid kasta ha ahaato inay mas-uuliyaddaas aan qaaday ay ila qaadaan oo igu garab galaan waxaan u mahad celinayaa wasaaradda arrimaha gudaha ugu horreeyo wasiirku mudane cabdi axmed jaamac cabdi waayeel waxaan leeyahay mudane wasiir waad mahadsan tahay wakhtiga iyo juhdiga badanood ku bixisay inay qabsoonto arrintan aad iyo aad baan kaaga mahad celinaynaa cid kastoo gacan ka geysata waa u mahad celinaynaa walaalaha nala tartamay oo wakhtiga iyo juhdiga badan bixiyey oo u hambaliyeeyey waxaa guulaysatay waa degmada balanballe waxaannu u shaqaynaynaa deegaankan waxaannu u wada shaqayn doonnaa insha allah si wada jira si siman si cadaalada giddigan waa wada dhanka kale xubnihii laga guulaystay ayaa ballan qaaday in ay la shaqayn doonaan maamulka cusub oo ay ku garab istaagi doonaan wixii talo iyo tusaale ah marka koowaad waxaan u hambalyaynayaa saaxiibka iraad xaashi cali oo la baxay cabdicasiis xaashi cali waxaan leeyahay saaxiib hambalyo xilka aad qaadana ilaahay ha kugu asturo waajibkaasna kii soo guta oo dalka iyo dadkaba anfacana ilaahay ha kaa dhigo xilka waa loo tartamaa qof baana ku guulaysta qofka ku guulaystana loo xum maxfuudku ku qoran yahay cid qasab ku heshaa ma jirto cid bahalka la yidhaha rabitaan ku heshaana ma jirto allaa bixiya allana wuxuu u gartay iraad xaashi cali waxaan leeyahay reer balamballoo kula shaqeeya garab istaaga lugaha ha qabsanina asagana waxaa laga rabaa waajibka la saaray oo uu kitaabka u maray inuu ka shaqeeyo oo dadka ugu dhagnugulaado haddii waagii hore dhega culays xoogaa lagu yaqaanay hadda waxaa laga rabaa dadku inuu u dhagnugulaado oo uusan moodinin waagii uusan xilka haynin siduu ahaa ma ahan maanta xil baa saaran mas-uuliyad weyn buu qaaday adinkana waxaa la rabaa gerbihiisii inaad noqotaan la shaqaysaan aan la wada shaqayno waan garab taagannahay waxaan leeyahay saaxiibkii hambalyo hambalyo aan la shaqaynayna ayagana waxaan ilaahay uga baryaynaa xilka ay loo doortay oo caawa halkaan ay u soo taageen markii horena ay kitaabka u mareen inay siday tahay u soo gutaan annaguna waan kula shaqaynaynaa waana mahadsantahay ugu dambayntii wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dibushiinta galmudug cabdi maxamed jaamac cabdiwaayeel oo soo xiray xafladda doorashada ayaa ku tilmaamay guul in ay banambale ka dhabayso hankeedii ahaa in ay yeelato maamul ku dhisan golo deegaan waa u hambaliyeynaynaa u xafladaynaynaa waa guul weyn oo balanbal u soo hoyatay waa galmudug u soo hoyatay waxaan isleena waa guul u soo hoyatay shacbiga reer balanballe oo muddo dheer sugahayay munaasabaddan oo kale waa ognahay walaalayaal waxaad ku jirtaan meel aad iyo aad muxuu ahaa u kulayl badan waxaan u soo gabagabanaynaa xafladda si degdega waxaa ku xigi doona munaasabadda munaasabadii kale oo caleemasaarka una ka soo qaybgeli doono madaxda galmudug madaxweynuhu u horeeyo waxaa laydinka rabaa reer balanbale iyo guddoonka cusubba meesha xafladda lagu qaban lahaa suurtagal maaha halkaan in lagu qabto waxaan ka codsanaynaa tillaabada koowaad aad qaadaanba inaad ku muujisaan meesha xafladda xilka layna kugu wareejin lahaa haddii alla yidhaahdo sayid maxamuud cabdisayid jokar raadyaha t v-ga dalsan degmada banambalehe gobolka galgaduud
warkaas subaxnimadan waxaad ka dhegaysanaysaan idaacadda dalsan xarunteeda dhexe muqdisho haatan wararka dhinaca dibadda qaramada midoobay ayaa ugu baaqday mas-uuliyiinta dalka liibiya in ay baaritaan wax ku-ool ah lagu sameeyo dilalka shan iyo toban muhaajiriin ah oo lagu gubay meel u dhow magaalo xeebeedka sabaarta meydadka muhaajiriintan ayaa jimcihii laga helay doon ku gubatay meel u dhow xeebta magaaladaas xafiiska qaramada midoobay ee liibiya ayaa sheegay inay u badan tahay in muhaajiriintaas ay ku dhinteen dagaal u dhexeeyey laba koox oo maafiyaal ah liibiya ayaa sannadihii lasoo dhaafay marin muhiim ah u ahayd dadka doonaya in ay tahriib ku galaan yurub gaar ahaan talyaaniga qaramada midoobay ayaa ugu baaqday xukuumadda liibiya in ay baaritaan ku samayso falkaas ayna sharciga la tiigsato kuwa ka dambeeyey warbaahinta wadanka liibiya ayaa ku waramaysa in kadib muran dhex maray laba koox oo magafayaal ah ay mid ka mid ah toogatay dadkaas tahriibayay kadibna ay doonta ku gubatay dadka la laayay ayaa la sheegay inay u badan yihiin afrikaan ka yimid koonfurta qaaradda weli waxaa xoogan doorka tahriibayaasha waa doorka tahriibinta oo ay leeyihiin magafayaasha ka shaqaysta magaalada waa magaalo galbeedka liibiya ku taalla ee sabaarta oo qiyaastii saddex boqol kilomitir u jirta jasiiradda talyaaniga ee lambadusa warkii aad ka dhegaysanayseen idaacadda dalsan subaxnimadan waa naga intaa waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga
wararkaad la haysaa hobsiima u helidoodiiyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel